kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka maxaabiista ku jira xabsiga guantanamo bay ee dalka kuuba ayaa bilahanba ku jiray cuntada oo ay ka soomaan tiro kor u dhaafaysa sagaashan ka mid a boqol iyo lix iyo lixdanka maxbuus ee xabsiga ku jira ayaa hadda cuntada ka sooman iyada oo tiro ka badan toban si khasaba lagu quudiyo markii laga cabsaday inay gaajadu wax yeesho xabsiga guantanamo bay waxaa la furay wixii ka dambeeyey dagaalkii maraykanku ku qaaday dalka afghanistan sannadkii laba kun iyo kowdii dadka ku jiraana sida la sheegay dhammaantood waa muslimiin lagu tuhmay inay maraykanka dagaal kala hor yimaadeen intaynan haddaba ka hadlin xaaladda maxaabiista cuntada ka soontay iyo waxa ku keena inay cuntada ka soomaan bal aynu horta eegno taariikhda goobtuu xabsiga ku yaallo ee guantanamo bay ee dalka cuuba iyo sida ay gacanta maraykanka ku gashay waa kan abuukar yaxya saney oo ah madaxa ururka muslim american society mas faraciisa magaalada colombos ee gobolka ohio guantanamo bay maraykanka waxay gacanta usoo gashay waxay ku beegneed waktigeeda markii macnaha uu madaxweynaha ka aha wadankaas ninka dhihi jiray batista oo ahayd kun sagaal boqol iyo soddon iyo afartii soddon iyo afartii ayaa mataqaana markaas ayaa heshiis labada wadan cuuba iyo iyo maraykanka wada galeen taasoo mataqaana loogu wareejiyey maraykanka inuu mataqaana jaziirada jaziirada asaga la wareego taasoo mataqaana dhib ku noqotay xataa fidor castro iyo ka dambeeyey madaxweynaha sabtaana ka dashiis yimid oo ilaa muddo mataqaana taasna ay u suurogeli weysay inuu gacanta ku soco sababtoo heshiiska ay galeen ayaa wuxuu ahaa mid mataqaana laba geesood ah oo labada dhinacna mataqaana ay iyago heshiisku mataa meesha la xiro saas daradeed intaana maraykankii macnaha ma sameynin taas saas daradeed intaana kubaankii uma suuro gelin in mataana jaziiradooda soo ceshtaan taas ayaa mataqaana ay ku timid ay gacanta maraykanka gashay kun sagaal boqol soddon iyo afartii heshiiska macnaha ay samaysay ay la galeen mataana maraykanka ninkii madaxweynaha waddankan ka ahaa waktigaas abuukar saney ayaa haddana sharxaya cunto kasoomidda maxaabiista iyo sababta arrintaasi keentay
kuley cunto kasoomidan waxay bilaabatay bishii februaayo sanadkana bilaabatay dadki qaar kamid a waxaa bilaabay afartan kamid a tirada ku jirta meeshaas oo hadda ah boqol iyo lixdan iyo lix maxbuus ayaa ku jirta hadda xaruntaas mataqaana guantanamo afartan kamid ayaa bilaabay inay cuntada ka soomaan iyagoo koleyta macnaha ka hortegaya meesha waxa ka waxa lagu haayo iyo sida mataqaana loola dhaqmo taasay ku bilaabatay maantadan aan joogno mataqaana mar walbana way badanaysay hadda waxay marayaan dadka ka soomay cuntada ilaa iyo boqol ilaa iyo sagaashan iyo labo maxbuus ayaa maanta lasoo sheegay inay macnaha cuntadii ka soo naayeen oo ay mataqaana dhammaantoodba cuntada ay ka soomeen qaar ayaa jira lagu qasbay inay cunaan oo askarta meesha joogta ay ku qasbeen iyagoo looga baqay naftooda inay mataqana halka ku jirto laakiin badankood inta badan way wadaan macnaha hunger strike waxay dhahaan ama mataqana cunto kasoomida ay kula dagaalamayaan oo ay ka dhiganayaan mataqaana aalad ay kaga hortagayaan mataqana kulli meesha waxaa ka socda xabsiga guantanamo bay oo dadka ku jira ayna helin maxkamad si wanaagsan u dhegaysata dacwadahooda waxaa mar walba la tilmaamaa inay tahay mid dhaawacday sumcaddii maraykanka ee uu mar walba sheego inuu hormood ka yahay arrimaha la xidhiidha xuquuqda aadamaha madaxweynaha hadda xilka haya barack obama ayaa intii uu ku jiray ololaha doorashada waxa uu ku adadkaa inuu xidhi doono xabsigaasi haddii xilka uu qabto hase yeeshee taasi marnaba ma dhoboobin iyada oo sababaha ugu guuldarraystay ay badan yihiin
kamid qodobada kamid a waxyaabaha uu macnaha ku fashilmay kulley kun labada kun iyo sideedii markuu imaanayay mataqaana oo waday halganka inuu macnaha doorashada galo ballanqaadkii uu sameeyay ayaa ku jirta mataqana guantanamo bay inuu xiro laakiin ilaa iyo hadda xataa lagama maqlo inuu sheekada hataa lagama maqlo sooma qaado marka waxaa moodaa inay tahay caqabad ku timid siyaasadiisa oo macnaha ka dhabeyn waayey kana qabana waayey inuu mataqaana hawshaas sidii la rabay uu ku dhameeyo xataa wuxuu macnaha markuu hadlayo macnaha laba kun iyo sideed markuu hadlayo waxyaabaha uu sheegay waxaa kamid ahaa inuu yidhi mataqaana ani guantanamo waxay tahay mataqaana waxay furtay baal aad ani uxun ayay u furtay maraykanka marka taasoo markaa macnaha xoog ku saaray in mataqaana uu ku xiro isagoo markaa kulliya kasoo horjeeda mataqaana in dadka meesha lagu hayo yani qaabka loola dhaqmay marka macnaha dooda kale waxay tahay mataqaana dadka waxay leeyihiin dadka meesha lagu hayo mataqaana wax meel kale loo qaado lama hayo sababtoo ah dadkan dad wadan lama aha wadanka maraykan gudihiisa lama keeni karo laakiin guud ahaan ninka obama ah waxaa la dhihi karaa mataqana kulliya waa waxyaabihii siyaasadiisa mataqana waxyaabaha ugu weyn ee fashiriya ayay kamid tahay dadka xabsiga ku jira oo sida la rumaysan yahay dhammaan muslimiina ayaa la sheegay inay afartan dal ka soo kala jeedaan abuukar saney ayaan weydiiyey in dad soomaali ahay xilligay doontaha ahaatee ay ka mid noqdeen dadka xabsigaasi la geeyey kuleyta ribor macnaha uu sameeyey ay samaysay wasaaradda arrimaha wasaaradda gaashaandhiga waddanka maraykanka ayaa waxay soo qortay kuleyta sanadkii kun labada kun iyo labada ilaa iyo laba kun iyo lixdii tirada ku jirta meesha waxaa ka arkay keliya oo ku jirtay laba nin oo soomaali ah oo magacooda lagu sheegay maxamed xuseen cabdullaahi midna waxaa leedahay maxamed sulaymaan maxamed xuseen cabdilaahi iyo maxamed saleebaan ayaa iyaga xabsiga laga sii daayay hase yeeshee waxaan weli la ogeyn in tiro kaloo soomaali ahi ay xabsigaasi ku jirto dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha islaamkan maanta ku soo qaadannay tiro kor u dhaafaysa sagaashan maxaabiista ku jira xabsiga guantanamo bay ee dalka kuuba oo cuntadii ka soomay intaynu barnaamij kan oo kale ah mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan